إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal oo warka madaxdiisii duleedka kismaayo ayaa lagu soo bandhigay askari isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka barnaamijka diiradda jimcaha ayaa maanta si cilmiyeysan looga hadlay cudurka korona tartan ayaa loo qabtay macaahidda iyo madaarista wilaayada islaamiga ah ee mudug askari ayaa lagu dilay duleedka magaalada muqdisho mid ka mid a beelaha soomaaliyeed ayaa eed dusha kaga tuurtay maamulka axmed madoobe waddamada baraaziil maraykanka iyo ruushka ayaa saacadihii lasoo dhaafay dad badan ugu dhintay cudurka korona إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة waa sagaal iyo labaatanka bisha ramadaan sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga warkii oo dhammaystiran duleedka kismaayo ayaa lagu soo bandhigay askari isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka askarigan ayaa lagu magacaabaa aadam qaasim maxamuud muddo laba sano ayuu ka tirsanaa maamulka la baxay jubbaland waxa uu ka sheekeeyey dhibaatooyin uu la soo kulmay muddadaasi oo ka tirsanaa muctadiintan oo ciidanka ah manadoob oo joogo biroolo oo isku soo dhiibay muslimiinta oo waxii rididii iyo waxaas ka soo baxay alxamdulillah inta ilaahay loo mahaday muslimiinta mahaddaas ilaahay iskale kadib muslimiinta iskale insha allah waan ka dowbakeenay intii hore oo ma aragtay waxaan ka tirsanaa laba sano hal sano oo tooshaan u shaqeey hal sano oo bara tooshaan u shaqeynay bar kale oo iyagana tababar aan ku jiray intaasaan ka tirsanaa waa dhaqan aada u fooxun oo hadda diiniyan markii la yiraahdo oo la fiiriyo aada iyo aada u foolan la fiirin karin waa wixii maanta oo maaragtay lagu dhiman lahaa oo lagu jahaadi lahaa ewan askari ayaa lagu dilay duleedka magaalada muqdisho rag hubaysan oo ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa la fooleh oo isku xirta muqdisho iyo afgooy waxa ay ku toogteen cismaan furooleh oo ka tirsanaa dowladda federaalka waayihii dambeba waxaa sii xoogaysanaya weerarada mujaahidiinta al-shabaab ay ka geysanayaan muqdisho iyo duleedkeeda tartan ayaa loo qabtay macaahidda iyo madaarista wilaayada islaamiga ah ee mudug imtixaan sanadle ah ayaa laga qaadaa bishaan oo kale ardayda wax ka dhigta wilaayada islaamiga ah ee mudug natiijada imtixaanka ayaa lagu dhawaaqay beryahan waxaa wadnay degmooyinka gobolka ka kooban yahay wax laga qaadaya maraakiista iyo macaahidda gabdhaha ayaa waxaa laga qaadaya culumta sharciga si guud ahaan in la tijaabiyo dadka aqoontooda meesha ay marayso gaar ahaan haweenka muslimaadka ah waxaa ugu horeysay degmada xaradheere ayaa laga qaaday kowdii caad ayaa ku xigtay jawle saddexdaas degmo ayaa laga qaaday imtixaanka maraakiista maadaama dadka wax baranayeen in la tijaabiyo aqoontooda heerka ay marayso maasha allah kolley dad fara badan ayaa ka qayb galay oo gabdho u badnaa inkastoo degmooyinka qaar ay rag ay ka qayb galeen sida caad oo kale oo toban nin oo rag ay ka qayb galeen laftirkooda ay ku tartameen waxyaabaha lagu tartamay marka waxaa ka mid ahaa ugu muhiimsanaa qur-aanka kariimka iyo tafsiirkiisaba asoo qiraa'ah iyo tafsiirkiisa culumtiisa tajwiidka kutubo ka mid ah sida matnuljasriya iyo tuxfatul adfaal oo xifdis ahna ardada way ku tartameen waxaa kaloo lagu tartamahayey xadiidka rasuulka sal alla alay wasalam kitaabka la yidhaahdo cumdatul axkaam iyo arbacuun nawowi labadaas waxay ku jireen maadooyinka lagu tartama ay ahaayeen waxaa kaloo lagu tartamay fiqi islaami fiqihi islaamiga gaar ahaan fiqihi shaafici kitaabka la yidhahdo abushujaac isna waa lagu tartamahaya ardada way ku tartamahayeen degmooyinka qaarna maasha allah ay ahaayeen oo xifdisay ku dareen inta badan laakiin waxaa loo badnaa macnaha kitaabka in baab la soo bixiyo la akhriyo gabdhaha qaarna wayba xifdiyeen abwaabta qaarkood waxaa kaloo lagu tartamahayay siirada rasuulka sal lay wasalam kitaabka la yidhahdo khulaasatu nuur yaqiin isna waa lagu tartamayay macnihiisa lagu tartamayay xifdi ma ahayn waxyaabaha kale lagu tartamay waxaa ka mid ahaa luuqada carabiga kitaabka la yidhaahdo ajruumiga isna waa lagu tartamay degmooyinka qaar macno ahaan ay ugu tartamayeen qaarkoodna xifdi ay ugu tartamayeen kitaabkaas maasha allah waxyaaba fara badan oo naga qarsoonaan waan soo aragnay oo mulaaxadaad badan oo maasha allah dadaal badan iyo horumar inuu jiro goobta waxaa joogay odayaal dhaqan oo ka hadlay waa weli waa xoogaa waa humaagay hadda waa kala baxay waana ogaa anigu wuxuu yidhi soo aroorkii oonkumaalkaba waa isku ogeynay loo arooriy markii aan macallinkayga aqaan gabdhahanagana aan aqaan rajaan weligay ku jiifay hadda waa xoogaabay waa kala baxay waxaan sheegaa marka arrintii ayaanti dhowda aan ku mahmaahayo ahayd nin hadduu kula sinan yahay laysma dhigto ee inaad ka gudubtaa lagu dadaalaa haddou kaa horeeyana inaad ka daba tagtaa lagu dadaalaa haddou kaa dambeeyana inuu kaaga kaa daba iman baa lagu dadaalaa taas waxaan leeyahay gabdhahayga waxaad ogaataan marka dambe waxaan idinka filaynaa haddii ilaahay makaalinta ko- koowaad haradheere haddii dadkii oo baarta adigu ilaadinkiisa loogu yimid oo wanaag iyo waxbarasho keenay anugu wax farxad la yidhaha kama rooni farxad kama rooni haddii gabdhihii ay diinka ilaahay ku tartameen oo sharaf keeneen raggiina sidoo kaleeto oo sharaf keenay ardadii keeneen hadda meesha odageediyaan ah waxa farxad kama badni farxad aan la egahay waxaan leeyahay allah u siyaajo wixii waxbarana diinkooda naaf allah uga dhigo Aa, wixii waxbara diinkooda naaf allah ka dhigo dadka waxbartana waxbarashadooda allah u siyaajo insha allahu tacaala waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan dadka waxbaranaya iyo qof kasta oo muslim ah inay ku dadaalaan barashada diinta islaamka wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam dalabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslimin wa muslima cilmiga dalbidiisu waa mid waajib ku ah ruux kasta oo muslim ah iyo gabarh kasta oo muslimad ah cilmigiina la faray isaga oo noo jooga inaan ka faa'iidaysan weynana waa sumcad xumo ardayda kaalmaha hore galay ayaa la siiyey abaalmarinno barnaamijka diiradda jimcaha ayaa si cilmiyeysan looga hadlay cudurka korona haashim cabdinaasir ayaa warkan noo soo jeedinaya barnaamijka diiradda jimcaha waxaa maanta lagu soo qaatay cudurka coronavirus iyo waxa uu yahay iyadoo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan guddiga la socodka xaaladda corona ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab doctor xanafi cabdisheekh aadan oo ka mid ahaa martida barnaamijka ayaa tafaasiil dheeraad ah ka bixiyey cudurka corona isagoo sheegay asal ahaan inuu ka soo bilowday dalka shiinaha korona wuxuu ku faafaa marka qof qaba fayruskaas korona dheecaankiisa ama ha ka timaado hindhisyada ama qufciisa ha ka timaado ama neefsashiisa ha ka timaado ay gaarto qofiyow markuu ku gaaro korona qofka usoo gudbaya qofka markuu koronaha ku dhaco uu gaaro heerar ayuu maraa cuduradu qaarba heerar bay kala marmaraan cudurkan koronaha marka laba heer ayuu maraa marka heerka koowaad waa marka uu ku dhaco waxaa loo yaqaano ab respiratory track waxaa loo yaqaano ama qeybta sare ee neefmareenka qeybtaas waa sankii waa cunihii waa dhuuntii intaas waa meesha u horreysuu ku dhacaya qeybtaas markuu ku dhaco marka waxaa laha xaaladda koowaad ayuu koronaha marayaa markaas uu xaaladda koowaad ku jiro ama heerka koowaad uu ku jiro cudurku wuxuu leeyahay astaamo u gaara astaamo waxaa ka mid a qandho qandhada shardi ma aha maara dad waxaa maqlaya qandho zaa'ida dhahay ma ahan qandho unbaa shardi ah qandhadu ha yaraato ama ha badnaato sidoo kale sheekh cabdul-ilaah oo ka mid ahaa martida ayaa sheegay in ay caalamka soo mareen xanuunno la mid a cudurkan corona way soo mareen cudurra cudurkan u eg adduunka way soo mareen oo qur-aankuna waa inoo sheegay inay maaragtay cuquubada lagu rogi jiray lagu halaagi jiray ama cudur ha noqoto ama duufaana lagu kiciyo ha noqoto ama maaragtay dhulgariir iyo khasaf ha noqoto tusaale waxaynoo soo qaadan karaa haddaynu taarikhda islaamka u noqonno cahdigii khaliifadii cumar ibn khadaab radia allahu canhu ayaa waxaa dhacay daacuunkii loo yaqaanay camawaas camawaas waa tuulo ku taalla falastiin halkaasuu ka dilaacay xanuunku waa dhulkii la furtay berigaas la furtay bay ahayd shaam bay ahayd cudurkaas wuxuu dilay shan iyo labaatan kun oo min almuslimiin ayuu dilay oo rag weliba qaadadii waaweyneed ee shaam furatay ay ka mid yihiin sida abi cubayda ibnu camir aljaraax iyo macaad ibnu jabal iyo shurxabiil ibnu xasana iyo khalqun kathiir waxaa kaloo dhacday daacuunkii la odhan jiray daacuun aljaarif oo basre meesha la ka dhacay zamankii wuxuu dhacay cabdullahi ibnu subayr khilaafadiisii wuxuu ku fiday xanuunkaas hindi iyo khorasaan meesha maanta afghanistan loo yaqaano ilaa alciraaq waxaa ku dhintay saddex maalmood gudaheedba waxaa dhintay laba boqol oo kun maalintii horreysay toddobaatan kun baa dhintay bay leeyihiin maalintii labaad dhowr iyo toddobaatan maalintii kale dhowr iyo toddobaad waxaa kaloo kamid a daacuunkii loohan jiray daacuun alfatayaat isna basre ka dilaacay oo markii hore ku bilaabay gabdhihii guri joogta ahay guryihii aan kasoo bixi jirin oo iyaga loogu magacdaray daacuunka gabdhaha loogu magacdaray waxaa kaloo dhacay taarikhdu markay ahayd afar boqol iyo toddobaatan iyo sideed daacuun baqdaad meesha la ka dhacay oo gudaheeda magaalada gudaheeda ku dilay cishruuna alf labaatan kun oo qof waxaa kaloo dhacay daacuunkii loo yaqaanay daacuun alaswad oo walwabaa alaswad oo isaguna waa kii u dambeeyay aynu tilmaamayno wuxuu dhacay toddoba boqol iyo afartan iyo sagaalkii hijrada ayuu dhacay meesha siin layihahda ama chinaha layihahda kasoo bilaabmay waa meesha maantana cudurkan corona uu kasoo bilaabmay marka wuxuu dilay baa laleeyahay cudurkaasu dadkii adduunka maalintaa ku noolaa saddex meelood marka loo qaybiyo hal meel buu dilay baa laleeyahay marka cuduradaas way soo mareen taariikhdana way ku sugan tahay nabadoon cabdulaahi ansaari oo isna ka mid ahaa martida ayaa sheegay in ay cudurro laayaana ay soomaaliya hore u soo mareen wuxuuna soo qaatay tusaalooyin dhowr ah waxaa ka mid ahaa ee, cudurkii buukaha la baxay oo etoobiya laga keenay ilaahayna ciidamadii etoobiya oo balcad ku soo duulay uu ku ciqaabay dad badan oo soomaali ana wax yeelay cudurkaasi cudur halis uu ahaa si ay ku keeneen annagu hadda aada uma garanayno laakiin etoobiya uu ka yimi qarnigii sideed iyo tobnaad buu ku aadan yahay dagaalkaasi dagaalkii balcad iyo ereyadeeda ka dhacay wey niman soomaali ah weliba nin aan hadda magaciisa aqaan ayaa horkaca hayay oo maaragtaa etoobiyaanka wuxuu ahaa sida hadda kuwan ay cumilada ugu yihiin oo kale wuxuu ku dhintay cudurkii asaga ahaabaa dilay oo laga keenay etoobiya laga soo waariday cudurka ciidamada etoobiya boqolkiiba siddeetan wax ka badan buu saameeyey ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu sabab ka dhigay inay cararaan oy kabahooda ka ordaan oy meesha ku baaba'aan oo markaa intii hartay ay cararto tusaalooyin kale ma jiraan nacam waa jiraan waxaa ka mid ah ee da- ee cudurkii la baxay ee furuqa oo- oo ciidamadii mujaahidiinta ahaayo sayidka ay ku leedeen markii cadowga ilaahay ay maaragtaa daraawiish u taag iyo caal waayeen ingiriisku wuxuu keenay ceelashii daraawiishi ay ka cabaysay laakiin hiiraan bay ahayd meeshu ceelal ay ka cabahayeen buu maaragtay wuxuu ku daray sun suntaasi dadka korkiisaa waxyaaba ka soo baxeen furuq baa loo yaqiinay waa kii sayidka lahaa duumo iyo furuq iyo waxa dadkii xaaqay annagu diidi mayno marbaa daa'i noo wacaye duuflaalladii naga harow dan iyo xeeshiinna marka cudurkaasna wuxuu ahaa cudur gacmaha bini aadanka sabab ah u ahaa doctor xanafi ayaa dhankiisa sheegay in cudurka corona aanan ilaa iyo hadda loo helin wax daawo ah balse ay iyagu u hayaan daawo rasmi ah ilaa hadda caalamka oo dhan shaybaaradii meel kastoo shirkadihii daawooyinka laisku tagay wax daawo kiimakalisa cudurkan looma haayo wax tallaalna looma haayo annaga waxaan af buuxa ku leenahay coronavirus daawo rasmiyaan u haynaa daawo boqolkiiba boqol inay daawo tahay la huba ayaan u haynaa waa daawo aan shaki haba yaraatee ku jirin daawadaas waa xabatu sawdaa iyo malabaan u haynaa nabiga markuu ka hadlaya xabatu sawdaa dawaaun likulli daa'in ila saam xadiis waa kii annabi calayhi salaatu wasalaam nabigana muxuu ilaahi nooga sheegay subxaana wa tacaala wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyin yuuxaa malabkan ilaahay qur-aanka si toosa noogu sheegay fiihi shifaaun linnaas labadaas waa daawada rasmiga ah ee loo isticmaalo coronavirus dad badan oo muslimiin oo yurub naga soo wacay ama ingiriiska ha noqdo ama talyaan ha noqoto talooyinkaas waa siinay in badanna waa soo mahadiyeen ilaahay waa ku caafiyey subxaanahu wa tacaala cudurka daawadaas rasmiga ayaan u haynaa ummaddana waa u sheegaynaa sidoo kale sheekh cabdulilaah ayaa ka hadlay daawooyinka ugu wanaagsan ee lagula tacaali karo coronavirus towbada iyo istikfaarka waxa weeyaan ilaahay wuxuu ina leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi toobatan nasuuxa markaan toobadda ka hadlina wey ilaah baa ina amraya inaynu toobad dhaba la nimaando oo sidan if iyo aakhiraba ugu badmaadno Eh, waxaa kaloo eh, tallaabadan odhan karaa waxaa ilaaj u noqon karaa ruqya sharciya in la isku daweeyo qur'aanka iyo sunna iyo maaragtay adciyada kaso maaragtay ka sugan nebiga sal lla ly slam waa la isku daweeyaa qur'aanku waa shifaa bilkulli amraad buu shifaa u yahay waa la isku akhriyaa ruqya sharciyana iyadana waa dawey noqon kartaa waxaa ka- wa luzuumu adkaari sabaax waxaa kaloo aad dadku maanta u moogan yihiin oo asbaabul mansiya ka mid ah qofku adkaarta galabtii iyo midda subaxii hadduu laazimo insha allah dhib badan ayuu ka badbaadaya if iyo aakhiraba gurigaaga markaad ka baxaysid subaxi ama goor kastaad gurigaaga ka baxaysid haddaad akhrido ducada ducada khuruuju min alma- ila- insha allah wax ku gaarhaya male maalintaada waad badbaadaysa biidn illahi tacaala can anas ibni maalikin radia allahu canhu ana nabiya sala alla ly slam qaala idaa kharaja arajulu min beytihi idaa ra- rajul waxaa loo wadaa alinsaan gabadhan way soo gelaysa idaa kharaja arajulu min beytihi faqaal oo uu yidhaahdo bismi illaahi aladii tawakaltu cala allahi walaa xawla walaa quwata ilaa billah ducadaa hadduu akhriyo qofkaas waxaa loogu jawaaba la odhanaya hudiita waa lagu hanuuniyey wa kufiita waa lagugu filaaday wixii shara lagaaga wuqiita waa lagu dhowray marka qof ha- xisnigaa haysta ama badbaadada haysta insha allah waxba ma gaarayaan adkaarta in la laazimo qof kasta oo innaga inaga mid uu xiftan yahay laakiin ku dhaqankii baa yar oo waxaa laga qofka hilmaamo iska baxo guriga isagaan akhriyan ducadaas waxaa kaloo ka mid ah asbaabta maaragtay cilaajka noqon karta asadaqatu nabigu wuxuu leeyahy asadaqatu tadfacu can miitati suu waxay kaa badbaadisaa ama kaa difacdaa si xun inaa u dhimato bay kaa badbaadisaa waxaa jira daawooyin ay soomaalida dhaqan ahaan u isticmaali jireen xanuunada sida uu sheegay nabadoon cabdulaahi ansaari ummaddu waxay isku daaweysaa saddex qodob bay isku daaweysaa alaana way isku daaweysaa qoloba in ha ula ekaato laakiin ummaddu asal diinta ictimaad ayay u ahaydo diintay isku daaweyn jirta Eh, lambarka labaadna waxa weeyaan xoolaha nool weeye maalan qof baa waran ku dhacahaya waa la dirirahayaa waran baa nin ku dhacahayo halbowlaha dhiigga uusan ka istaagin buu goynayaa neef ida ahaa la soo qabanhayaa dhag baa laga siinhayaa baridaa laga goynhayaa bakeeri subag ahaa qofka lagu tuurahaya waa shay la wada yaqaano inuu hadduu eh, eh, halbowlahaasi go-o qofku uu dhiigga istaago wax adag weeye meelaha dhakhaatiirta hadda caalamka sheegto ma joojin karaan neefka idaha subagiisa markii la siiyana bifadlillaahi wa karamay dhiigga horu ka istaagaya soomaalidu arrintaa maahmaahbay kala hayd oo laxaw iyo laxameel ma wada galaan haddii odagu intuu cabbaar raago uu tabar yareeyo ma toddoba jir baad cuntay mase tabis guumis ah laguu lisay bay dhihi jireenoo odaga wan toddoba sano gaaray oo afka ciro ku yeeshay oo qoto la yidhaahdoon fariisanin baa odaga loo qalaya maraqaa laga waraabinayaa subagana raashinkaa loogu darahayaa waa waxyaabaha soomaalidu ay isku daaweyso hilibka xoolaha oo kale eh, subaga xoolaha oo kale waxaa laba ah dhirtaa laba ah intii barnaamijku uu socday waxaa lagu soo bandhigay waraysiyo laga qaaday dad uu cudurku ku dhacay iyadoo sidoo kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka laga waraystay ujeeddada ay masaajidda u xireen ugu dambayntii martida ka qayb qaadatay barnaamijka ayaa dadka muslimiinta ah ku booriyey inay isku daaweeyaan daawooyinka sharciga ah islamarkaana aysan ka tegin asbaabaha sidoo kale waxaa bulshada loogu baaqay in ay u dhaganuglaadaan talooyinka guddiga la socodka xaaladda korona ee xarakada al-shabaab warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan beel ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa ka hadashay dhibaatooyin maamulka axmed madoobe uu ku hayo dadka deegaanka waa ka maxamed ciise sheykhaal oo ka mid ah beelaha dega wilaayada jubbooyinka ayaa ka hadashay dhibaatooyinka uu geysanayo maamulka fadhigiisu yahay kismaayo ee uu madaxda u yahay axmed madoobe waxa ay sheegeen muddo siddeed sano ah in maamulka axmed madoobe uu cadaadis iyo cadaalad daro ku hayay dadka dega deegaanada uu ku sugan yahay maamulkaasi oo ku tiirsan kenya xasuuq iyo handadaad ayaa lagu hayaa dadka waxaana maalin kasta la dilaa dadka iyadoo la xiray odayaashii beelaha ayuu yidhi mid ka mid ah odayaasha kulanka ka soo muuqday jubbaland maamul kama dhisna maamul cadaalada kama dhisna maamul loo dhan yahay kama dhisna maamulkaasi siddeed sano waddanka ka shaqaynayey haddu maamul loo dhan yahay oo dhisan oo la wada dhistay ma ahan horanaa u sheegnay haddana waa ku celinaynaa nafku ma jirto ummaddii joogtay waa la dhammaaday waa la baaba'ay dil casuuq handadaad jidkii wax u soo mari lahaa lagjarow ayaa wax maalin kastaa dhowr iyo labaatan aa dhimanaysa bilaasha cagaha loogu soo duubaya cudurkii baa laayay gaajo iyo macluul iyo ciil baa laayo eber ka dhigay odayaashii afartan meesha fadhida hadda taagtaanmahani wixii kale waxay xiran iyo wax dhammaaday way oo cuqdad iyo muxuu ahaa kobolaan kaga cararay muxuu ahaa deegaankiisa waxa halkan meesha fadhiyo waa suldaan suldaamadii deegaankaasi jubbada hoose jubbada dhexe ka soo jeeday aqoon-yahanadoodii culimmadoodii siyaasiyiintoodii dhalinyaradooda meeshan fadhida waxay dareemeen haddiiba dadkii iyo deegaankii loo socday aan aayahooda lagala tashan oo maxaan yeelnaan la dhihin marka waxaa meesha ka muuqda ulajeedo oo qariban ayaa meesha ka muuqata ayaa dareen noocaasaan dareemaynaa si kastaba ha ahaatee tan iyo markii kismaayo ay kenya geysay axmed madoobe ayaa waxaa taagnaa dhibaatooyin isbiirsaday oo maamulka jubbaland uu kula kacayay shacabka ugu dambayntiina dad aad u badan ayaa saacadii lasoo dhaafay korona ugu dhintay dalalka ruushka maraykanka iyo baraaziil haddaan ku hormarno dalka baraaziil maanta oo keliya oo jimco ah waxaa korona ugu dhintay kun boqol siddeetan iyo siddeed ruux wadarta guud ee dhimashadana waxa ay noqotay labaatan kun afartan iyo toddoba ruux maamulka ruushka afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafay waxa ay diiwaangeliyeen dhimashada boqol iyo konton ruux dhanka jaamacadda hopkins ee maraykanka waxa ay maanta diiwaangelisay dhimashada kun laba boqol konton iyo shan ruux warkii oo dhegaystayaal idinkaga imaanaya idaacadda alfurqaanna waa naga inta